bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waa idin salaamay ummadda sharafta leh ee soomaaliyeed dhammaantiin meel aad joogtaan iyo meeqaan kastoo aad leedihiinba salaanka bacdi waxaan jeclahay inaan halkan idinku soo gudbiyo wax yar oo taariikhi aan kaga hadlayo dagaaladii adduunka ka dhacay waxyaalaha koosgareeyey kii soomaalida ka dhacay wixii koosgareeyey wixii ay ku dhumay oo ku khasaare ah oo geystay iyo wixii laga faa'iidaha oo laga dhaxlay taasoo aan ula jeedo inaan maaragtay wacyigelin ay u noqoto shacabka ama baraarujin u noqoto ama maaragtayba ay fahmaanba waxyaalaha si sababaha ay u dhaceen iyo maaragtay waxyaalaha ay keeneen horta dagaaladu waxa weeye had iyo jeer badidooda waxay ku yimaadaan waxyaalo aan maaragtay ilaahay xaggiisa iska ka xogman laakiin waxbaa sabab looga dhigaa sababtu maaragtay dagaalkii hadda oo labaad ee adduunka ka dhacay dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad dadka oo maaragtay historiga ka sheekeeya waxay sabab uga dhigaan laba arrimood laba arrimood labada arrimood marka waxay tahay mid waa mide horta dhaqaalo darro baaduun baahday baa yurub ka jirtay oo aad iyo aad iyo aad khatar u ah oo dadkii waxay ay maaragtay lacagtii wax u goyn weyday oo ay shaqo waayeen oo dhibaato wax walba ay dhib noqdeen macduul noqdeen taasoo mid bay ahayd reason bay ahayd reasonka labaad waxay ahayd wadamadii yurubka dhexdeeda oo ay ka dhex jirtay loolan ama frustration ama ama isafgaran waa siyaasadeed kaasoo isaga naftiisu salka ku hayay criska oo economical criska oo salka ku hayay waayo waxay ahayd waqtigay bilowdeen warshadeynta adduunka ay ka bilowdeen warshadihii marka sidaad ogtihiin waxay u baahan yihiin waxyaalihii ay ku shaqayn lahaayeen raw materialka waxaa la yidhaha waxaas yaalahaas oo lagala soo baxo hadeed maaragtay national maaragtay resourceska waxaa la yidhaaho ama ama ama natural resourceska dhulka hoostiisa ku jira kuwaas marka kuma badnayn yurub waxay marka keentay inay wadamadii isticmaarka haystay sida ingiriiska iyo faransiiska ay kala soo baxaan wadamaday isticmaalsan jireen oo ay warshadahoodii si fiican u shaqeeyaan wadamada sida jarmalka aan isticmaalka lahayna warshadahoodii hakad ama dhibaato ku timaado oo ay ay sabab u noqotay wixii ay warshada ku shaqeyn lahayd la-aantoodii halkaas frustration bay keentay siyaasadeed iyo dhaqaale halkaa marka kii isaga oo shacabkii oo awalba yacni kriskaas jiray oo waxay noloshii ku adkayd iyo kan baa isqabsaday marka dagaalkii taasaa loo sabab u ahayd sida badiba kuwo kalena inay jiraan way jiraan laakiin labada sababooda ugu weyneed kuwaasaa loo saariya islaamba maalin waxay iiga sheekeynaysay jarmal ahoo aan aan la sheekaystay waxay tiri katiinad dahaba baan waxaan ku soo gatay bay tiri saddex baakadoo yar yar ahoo oo subaga subagan burcadka ahoo dadka dibadaha yimid baa yaqaani lagu subageeniyo kaleeto la shiili jiray oo kale ah waaye oo la fariisiiyey oo maaragtay rootiga iyo la marsado markay saddexdii baakad katiinad nin ka soo siisatay way gurigii keentay caruurtii badan bay lahayd caruurta u marsatay waagaas caruur badan bay dhali jireen ay tiri u marsa ee tiri waxa weeye iyay waxay aragtay meesha subaga dushaaba laga saaray jeex weyn oo baradho la diiray ahoo afar geeska laga dhigay sidii burkii sidii subagii loo ekeysay baa dhexda u fadhiya oo miisaanka lagu kordhinayay marka heerkaasay gaareen dhibaatadaasay soo mareen fakrigan iyo dhibaatadan iyo waxaynu maanta inaynu ayna haystaa waa lasoo wada maray geelaba jir soo wada mariyay waay marka waxa weeye markii dagaalkii qarxay dagaalkii wuxuu keenay khasaarooyin badan khasaarooyinka aynu ku horumarinay iyo faa'iidooyinka khasaarooyinka uu keenay waxaa ka mid ah haddee dad tiro badan baa ku dhintay waxaa la qiyaasaa ilaa iyo labaatan iyo shan milyan wuu ka badnaa dadka ku dhintay marka wix alle wixii afrika iyo asia laga soo keenayo wadamadii la gumaysan jiray ee askartii laga soo xaabin jiray waxba lagama soo qaadin waxa ay badiba xisaabeen waa askartii iyaka oo maaragtay u qornayd ama ama kuwii africa ay ka keeneen lahaa matriculationka lahaa namarada lahaa laakiin dadkii layska soo taxaabayay waxba lagama soo qaadin marka taasu waxa weeye horta khasaarada ay keento koowaad wey khasaarada labaad ay keentay waxa weeye wadamadii dagaalka oogay sidii khaasatan jarmalka isagaa oogay dagaalka ilan hormuudu ahaaye laba wadanoo kalaa la socday talyaaniga iyo iyo turkiga oo isagoo alliance la ahaa wadamadaas laakiin burbur kama dhicin wadanka jarmalka dhulkaa lala simay completely dhulkaa lala simay waa la baabi'iyey waxa waaye warshadihiisii baa la baabi'iyey waxaa la baabi'iyey guryihiisii waxaa la baabi'iyey meelihiisii taariikhiga ahaa ee maaragtay xasuusihii wixii dhan baa la burburiyo diyaarada iyo bom lala dhacay marka inta khasaarooyinkaas way ka dhaceen faa'iido maxaa ka yimid haddaba waxa weeye faa'iidada ka timid waxa weeye iyoka bini aadanku dadka dhinta waxa weeye haddiiba iska ilaawaan dhaqaalaha baa u daran bini aadanka waxa waaye ninkii dhintay isagaa dhintay haddiiba markii dagaalkii joogsaday marshal blank blankan la yiraahdo oo adduunku ku magacaabo baa ay qaateen wadamadii awal dhaqaala xumadu haysay lacag baa baanankii amerikaanka u fureen waa la dhisay waxa weeye warshado casriya baa la dhisay warshado cusub baa la dhisay intaas oo warshadood oo cusub baa soo baxday xaggii caafimaadka baa horumar weyn laga gaaray xaggii maaragtay researches badan baa dhacay markii inta dagaalku socday experimentation badan baa dhacay oo lagu maaragtay dadkii dagaalka layska xasuuqayo ama la xirxirayo ama la xaabinayo lagu sameeyey medicinkii baa xoog hore ugu madhay warshadihii baa xoog hore ugu maray waxa weeye marka halka dhinacaas waa lagaga faa'iidaystay wadamo gobolkan for example gobolkan anigu hadda aan joogo belshi ka mid ah oo dhinaca dashka ku hadla ah waxay iska ahaayeen dad iska masaakiinoo beeraley oo baradho abuurta oo baradhadoodaas cuno oo waxba weyn ma ay haysanin dhinaca faransiiska ku hadla oo sawdka ahbaa gumaysiga iyo maamulka dowladda iyo waxaas oo dhan xukumayo iyakabaa dhaqaale haystay oo warshado waxay lahaayeen soo saara dhuxusha dhulka laga qoday lahaayeenoo warshado maaragtay alaabtii koonga laga soo guri jiray macaadiintii koonga laga soo guri jiray lagu bedelay lahaayeenoo yacni dhaqaalo xoog lah bay lahaayeen dhinacaas nimankan marka hadda falaamishku waagaas wixii ka dambeeyey iyakabaa wadanka waxaa noqday quwaddii koowaad noqday sababta waxa weeye waxay la soo baxeen wax soo saar badan bay yeesheen warshado badan bay samaysteen oo casri ah oo warshadihii hore oo wixii dagaalkii ka horreeyey oldi bay ahaayeen way duqoobeen waa baabi-een waa la xiray warshadihii cusbaa baa xoog u shaqeeyey marka waxaa dhacday halkaasay noloshoodu ay kor ugu kacday dagaalkii faa'iidada u ka keenay dhaqaalahoodii kor u kacay maaragta ay ku noqdeen ay xoog ku yeesheen ilan xooggii maanta ta adduunyadan dhaqaalo ninkii haysta ama military haysta baa xoog militariguna dhaqaalo ku imaanaya marka keni baan usoo dulucdaydu wey inaan yurub idinka dersi idinka sii uma soo gelin waxaan usoo galay inaan aan keni ka hadalne keni horta markii anigu siddeetankii baa soomaaliya kasoo tegay markaan kasoo tegayay waxa weeye wuxuu ahaa waddankao dhan xamar buu ahaa xamar baa laysku soo aruuriyey qof walba xamar buu yimid kii rabay inuu ama wax barto ama ciyaalkiisa wuxu barto kii rabay inuu shaqo helo kii rabay inuu caafimaad helo kii rabay inuu beecmushtar sameeyo qof walba xamar buu yimid waddanku xamar iyo waxaan jirin buu ahaa waxyaalo yaryar baa soo raacayo kismaayo iyo adigu waxaan aan badnayn horta dhinacan aan north iyo north east goboladan loo bixiyey waagii dambe ee hadda somaliland iyo puntland la yidhaaho iyaka horta desertification baa ku dhacay xagga populationka waa kasoo tegay dadkoodii dadkoodu waxay soo galeen koonfur bay soo galeen waxaa dowladda u shaqaynayay oo maaragtay ama siyaasad ha ku jiraan ama ha ahaadaan dadka oo maamulada iyo dowladda iyo hallaamaheeda kala gedsa waday iyo wixii xamar joogay waxay ahaayeen dhinac kasta ha ahaatee waxay ahaayeen dad way u badnaayeen waxay ahaayeen maaha waxay u badnaayeen dadkii dhinacaas ka yimid shacabkii dhan waa kasoo guura xaggaas wixii aad tabarta yaraayo dhaqaaqi waaye maaha waad ogtihiin oo taariikhda waxaa la yidhaahdaa waxaa loo bixishay gaariwaa waxay ahayd dhul aan la gaari karin waxay ahayd dhul aan waxba ka jirin dowladda nin boliisa iyo nin guddoomiye degmaa iyo nin gubernatora in la geeyo maahan wax kaloo ka jiray ma jirin nin macalimiinta baa meelaha qaarkood tegi jiray macalimiinta magaalooyinka qaarkood magaalooyinka qaarkoodna maba tegi jirin waagii waxaa ololihii af soomaaliga waagaas hadda magaalooyinka qaarkood ama meelaha qaarkood ugu horeysay waxa ugu horeysay ugu horeysay macalimiin yimaado marka iyadoo ay saas tahay dagaalkii waa qarxay dagaalkan siduu ku yimid iyo wixii keenay raadin mayno laakiin dagaalkii muxuu koosgareeyey maxaa uu keenay wuxuu keenay dhimasho badan dad badan oo dhintay wuxuu keenay barakac badan oo dad badan oo barakacay wuxuu keenay hanti badan oo ku dhuntay mid shacab iyo mid dowladeedba wuxuu keenay sistamkii haykalkii dowladnimo oo dhumay yacni waxyaalahaas oo khasaare ah buu keenay waxa weeye laakiin maxaa laga faa'iiday weeye isweydiintu waxaa laga faa'iiday horta xamar isku soo aruurkii lagu soo aruuray way dhammaatay gobolladii baa dadkii u noqdeen khaasatan gobolladaas noord iyo noord eastiga aan sheegaya dadkiyeedii wuu noqday wixii oo qaxay oo meel kale aaday iyo wixii dhintay mooyaane wixii kale gobolladii bay aadeen gobolladii waxaa u soo noqotay maskaxdii fakerkii aqoontii dadkii fakerayay dadkii maskaxda lahaa dadkii aqoonta lahaa baa u soo noqday waxaa ku waxay imuraji wax la yidhaahdaa jira imuraji imurajiga waxaa weeye haddii waddanka waxa wax qaban kara ama waxa fakeri kara ama waxa wax garan kara ay ka baxaan waxa waaye human imuraji weeyo waxaa ka dhaca waxaa ku dhacaysa dhibaato baa ku dhacayso waxa weeye in aan waxba isuma tarta ah baa isku haraysa marka gobolladii caynkaas ahaa way ka baxeen dhibaatadii waxaa dhacday inay usoo noqdaan wax alla wixii dad ahay oo maaragtay dowladda maaragtay ama ha ku jiraan ama hameelo siyaalo kale ha u aadaan koonfurta jiray baa wixii dhintay iyo wixii dowladda aadama usoo noqdeen gobolladii waxay marka waa kuwa markaas maambulo samaystay waa kuwa dib usoo noolaaday waa kuwa ha dhismay waxaan tegey toddobaatan sagaashan iyo sagaashan iyo iyo sideeddii markii maamulkii la sameynayay puntland baan tegey gobolladaasan ka sheekeynayo magaalooyinka waaweyn oo sida hargeyso iyo burco iyo berbere iyo boosaaso iyo gaalkacyo iyo garowe iyo baan isu maray waxay ahaayeen waxba tuulo ma dhaamin waxba tuulo ma dhaamin magaalo iska dadka danyarnimo aada ka muuqato baaba ka muuqdo guryo wada duqoobay oo iska bolole ya waxaan tegey hadda baan tegey labadii kun iyo shan iyo tobankii yacni yaysan warshadeyn iyo adduunka maaragtay wax soo saarka adduunka yay gaarin laakiin xawan isbedel aan weyn baa ka dhacay waxaa ka dhacay magaalooyinkii way ballaarteen way dhismeen waxa weeye qurux bay noqdeen jidad bay heleen nalal bay heleen ma fahmaysaa waxa weeyaan wax walba baa isbedelay hadda waxay ay ay ay ay taagan yihiin steebkii oo ay ku fakeri lahaayeen inay wax soo saar sameeyaan wax soo saarkii waxaa weeye koonfurta sidoo kale muqdisho dabaqadaa la noqday dabaqadaa ka samaysmay waxaa samaysmay dabaqado yacni millionaires oo yacni ku xisaabtamaya dhaqaalaha adduunka ka jira dhaqaale lamida waxaa ka samaysmay maaragtay dabaqada dhexe waxaa ka samaysmay dad iska masaakiin aan waxba haysanin waxa weeye muqdisho waxay noqotay meel dabaqada ka samaysmeen marka waxa weeye soomaaliya waxay horta ka baxday waxay ka faa'iiday waxaa ka mid ah dhismaha dib u dhismidii ay dib u dhisantay kow oo gobolladii dadkeedii u noqday oo dib u dhiseen maamulkii dowladnimada iyo sistamkii oo dowladnimada oo awal ka ka fogaaday oo usoo noqday ya waxbarashadii oo hadda tayadeedu haba iska yaraatee meel walba iskuol iyo jaamacad ka furan tahay waxa weeye wax ilaahay lagu mahadiyo wey waxa weeye marka waxyaalaha kaloo halka soo siyaaday waxa weeye private activitieska shirkado badan oo brivadaha samaysmay shirkado badan oo aan soomaaliya ka jiri jirin oo brivada samaysmay hadda maantayta soomaaliya dadka oo dowladda u shaqeeya waxaan u malaynayaa tirakoobkeeda ma haya laakiin laba jibaar inuu dadka ka brivatka ka shaqeeya uu ka badan yahay dadka dowladda u shaqeeya waagii horena waa dhif iyo raadi naadir bay ahayd qof isaga dukaan yar iyo maqaayad yar iyo meel wax kule ma ahani qof wax soo dedejiyo oo elsi inta dowladda ka qaata wax soo dedejiya waxyaala yar yar aan macno lahayn ari dhoofiye iyo harga dhoofiye iyo waxaas wax macno lahayn maanta waxaa samaysmay shirkado waaweyn oo yacni gobol gobol ah xataan ahayna laga leeyahay waddanka oo dhan laga leeyahay oo ninka baydhaba jooga iyo ninka ismaayo jooga iyo ninka xamar jooga iyo ninka garoowe jooga iyo ninka hargeysa jooga ay ay ay ninbuq walba qayb ku leeyahay soo habka systemka adduunka u shaqeynayo u shaqeynayo marka waxa weeye anigu waxaan ii muuqata in ay waxyaalo looga sabri karo ay halkaa ka soo baxeen waxaa kaloo dhacay dadkii qurbaha aaday dibadda aaday oo maaragtay qaxootiga noqday iyaga naftoodu dhibaato kasta ha naga soo gaadho oo dhaqankeenii iyo waxeenii iyo qoyskii oo burburay iyo dhallinteennii oo aan mararka qaarkood ka naxo oo qaarkood badidooda ay noloshii maaragtay ka wareertay oo xabisyo iyo maaragtay ay dhibaatooyin la kulmeen inkastoo ay dhacday oo haddii taasna waxaa keenay innaka heerka social levelkeenna oo iska hooseeyey baa keenay oo aqoontii oo yarayd baa keentay oo aan lala qabsanin wadamadii la yimid aan lala qabsanin oon la fahmin habka ay u shaqaynayaan oon dhaqankees nagu cusbaa iyo systemkaas nagu cusbaa iyo diintaas nagu cusbayd iyo environmentgaas nagu cusbayd aanaan aynaan diyaar u ahayn in aynu ka gaashaamano baa iska keenay laakiin maxaa laga faa'iiday dadkii waxay arkeen lifkiyo ka duwan lifafkii aynu ku noolaan jirnay waxay arkeen hab loo shaqaysto oo ka duwan hababkaynu ku waxay arkeen waxbarashooyin meel walba yaal bay heleen waxay adigu ciddii ka faa'iidaysan jirtay kartay oo haysat gaarsiisnayd aqoonteedu gaarsiisnayd inay la qabsato la jaan qaado way ka faa'iidaysatay oo maanta dadka waddanka u soo noqday oo siyaasadda iyo maamulka qayb ka galay dad badan baa ku jira oo maaragtay dadkii dibadda ka soo noqday oo wax soo faa'iidaystay qaarkoodna hore dee wuxuu yaqaan waa haddana wax soo faa'iidaystay maaragtay dad tiro badanuna weli dibadday ku calaalan yihiin oo niyadda ku haya inay maalin maalmaha ka mid a waddankii ku noqdaan oo ay maaragtay u faa'iideeyaan waxay soo barteen ama waxay soo arkeen ay ugu faa'iideeyaan waxaa intaa sii dheer kii wax yaqaanay oo shaqaystay ama wax bartay oo shaqaystay waa caynkaas laakiin kuwii aan xataa waxba soo aan iyaku la qabsanin systemkii xurquun yaroo cayris ka qaadanayay waddankii faa'iiday soo geliyeenoo lacag bay soo direen soomaaliya waxay ku fakatay maantayto ilaahay baa fakiyey oo isaga haddee ummaddiisa isaga irsaaqe shilinkaa dibadda laga soo diraayo waad maqa- maqasheen intaasoo milyan bay xawaaladuhu soo geliyaan sanad walbaba ay soomaaliya usoo diraan oo dollar waxaasoo dollar ah weligeed ma soo gelin soomaaliya intay iyo taariikhdeedu jirtay marka waxa weeyaan waxyaalo badan oo oo waxay yeelatay intaasoo jaamacadood baa laga hadlayaa wadankii ka furan Ay, tayadooda ha iska xumaato laakiin berri ka maalin waa la tayaysiinayaa wuxuu meel ay kasoo bilowmaan bay leeyihiin kabacdina way soconayaan moogta hadda haddii dowlad ilaahay noo dhaliyey dowladdaas baa laga rabaa inay wixii tayadoodii iyo structurekoodii habkay u shaqayn lahaayeen planning u samayso iyo system u samayso sharciga u samayso habayso laakiin ja dadkii way shaqaynayaan oo ja qof walba meel buu ku aaday mid wax soo saar ku aaday iyo mid waxbarasho ku aaday iyo mid en en wadankii dib in loo dhiso ku aaday iyo mid mid walba meel buu ku aaday marka waxa weeye soomaaliya wax badan bay dagaalkii ka faa'iiday wax badanna waa kaga khasaareen laakiin anigu waxaan leeyahay dhinaca faa'iidada baa badan hadda halkaas systemka federalismka iyo waxaasna wax badan baa lagaga faa'iidi doonaa insha allah oo waxaa lagaga faa'iidayaa nin walba inuu tuuladiisii dhisto nin walba inuu degmadiisii dhisto nin walba inuu em, gobolkiisii dhisto nin walba inuu statekiisa dhisto kabacdi wadankii markuu wada- dhinac walba dhismo waxa weeye waxaa sahlanaanaysa developmentgii systemkeedii communicationkeedii wada socodkeedii wixii dhammaa baa sahlanaanaya sababta waxa waye tartan baa dhacay bretan baa dhacay tartankaas ma aha in tartan laysku soo tuulo oo qoryo laysu soo qaato inuu dhaco waxaas waxa weeye waa primitive system waxaa loo baahan yahay in lagu tartamo gobol hebel maxaa ka socda gobol hebel muxuu gaari waxaanu gaari unbadaydano yacni ayaan dhaweyd seminaaro laga furaayey maaragtay garoowe iyo laga furaayey oo ay wadanka oo dhan laysaga imaanay aad baan ugu riyaaqo ugu diirsan sababta waxaa waye haddii ma- baydhabo maanta ay jirto wax ay ku horeyso in loo tago oo laga soo faa'iidaysto waayo hadday kismaayo ay jirto in loo tago oo laga soo faa'iidaysto waayo hadday xamar jidho in loo tago oo laga soo faa'iidaysto waayo hadday hargeysa jirto in laga soo soo laga faa'iidaysto waayo hadday puntland jirto in laga faa'i waxa weeye in waxaa loo baahan yahay sidii hore loogu socon lahaa oo sidii waxyaalaha positiveka loo loo kala faa'iidaysan lahaa waxyaalaha negativekana loogu gudbi lahaa in laga shaqeeyo aniguna waxaan u arkaa inay ay aan aan jidkii hayno maaragta horumarka wadamada oo deriska inala ahna in layska daayo een, cabsida iyo eh, eh, waxa yani fikradda eh, maaragtay negativeka oo laga haysto in laysku dayo in maaragtay lala shaqaysto yurub oo kale waa wadamo isu furan waxay horumarka badidiisa ku gaareen isku furnaantaas libro eh, eh, cir- eh, circulation maaragtay inay waxaa la yiraahdee en- en- en- hantida iyo dadku inay isu isu isu socdaan bay bay bay furteen way ku faa'iideen aad bay ugu faa'iideen dhaqaalahooda kor bay u- ugu qaaday waxaa weeye wadamadan en, geeska africa hadda haddii ay isku furmaan oo ay saas systemkaasoo kale samaysmaan way ka baxayaan faqriga ilaan waa gobolka ugu faqrisan baa la yidhaha adduunka east africa waxa weeye way ka baxayaan soomaaliya iyo etoobiya iyo meelaha ugu faqrisan waay way ka baxayaan hadday waxaa sameeyaan marka inaynu cabsi iyo had iyo jeer buntu keble yurur ahaana ma aha waa inaynu development ku fakernaa iyo iskaashi iyo isdhexmar iyo isdhexgal ya etoobiyana inaynan ka cabsanin iyo wixii lamida weeye sababta etoobiya waxa weeyaan federaalkan aynu leenahay waa naloo keenay iyo waa eh, shisheeyaa ka dambeeya Eh, iyo waxya iyaka iyo wax lamida lagu xalinaya iyo wadamadiina gumaysan jiray laakiin iyaka naftooda federaalkay qaateen waayo federaalkaagu muxuu kiisa kaga duwan yahay iyaka naftooda waa federaal nin walba gobolkiisii dhisanaya oramo gobolkeedii way dhisanaysaa cafari gobolkeedii dhisanaysaa tigrey gobolkeedii dhisanaysaa amaari gobolkeedii dhisanaysaa ya marka soomaalidii soomaalida waa ugu dambaysa anu hadeeraan ka imid soomaalida waa ugu dambaysa marka soomaalidu waa masaakiin weli xoolaheedii bay jirataa Aan dee hantina ma haystaan wixii loo soo dowladda usoo qorshaysa unbay maaragtay wixii ay ku wax ku dhisi karaan wax ku sii dhisaan wixii kalena iyaku maaragtay een, maamulkooda iyo waxooda ku daboolaan laakiin gobollada kale say u dhismeen eh, caadi ma aha si waxay u dhismeen xoog ahay u dhismeen marka inaan layska un kable yurub weligaa nolosheen ahaana maaha waa inaynu pacification inaynu samayno si nabad- nabadayn inaan samayno aynu isdhex galno oo n- n- aynu ka aan ka shaqaysano etoobiya oo kale hadda had iyad- iyada wadan iska shuuciyada oo iska xirxiran soomaalidu bacmushtarka way ku fiican tahay haddii ay ay ay aan wadan aan isdhex galno oo iyakuna furfur yare isfura ay noqoto soomaalidu way ka faa'iidaysan karnaa way ka shaqaysan karnaa waayo kenya oo yar dad yar ah meeshaan boqol milyan baa joogta kenya oo dad yar ah bay sida la arkay uga shaqaystaan marka maxaad u malaynaysaa meeshaa boqolka milyan dee etoobiya is- kenya ma ahano etoobiya waa wadan shuuciyad wa- oo naturaala weeyo xirxiran weeyo ma garantay wadan maaragtay ciyaar ciyaar lagu geli karo ma ahan laakiin un- one day way furfurmaysaa im sure inay furfurmaysa waxa weeye waxaan hubo weeye taas hadduu ilaahay in- in ilaahay idmo marka walaalayaal waxa weeyaan in horusocod la noqdo weeye horusocod in aan laga baxo weeye oo international community ay noo soo gu- eh, gurmada maalin dhaweed markii la dhahayay cid noo soo socoto maaha isku tashano aad baan ugu farxay waxaa weeye ilaahay aamin awoodaada iyo da- aqoontaada iyo dadnimadaada aamin intaasaan kusoo afjarahayaa En hadduu ilaahay yidhaah kuwo kalaan kusoo dari doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu